بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacnoo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin oo dhoolatus ballaaran maanta ka sameeyey magaalada khaza wareejiyeyna afar ka tirsan maxaabiista yuhuudda ee lagu soo qabtay howlgalkii duufaanta al aqsa soona bandhigay dagaalyahanno ku hubaysan hubkii ay soo qaniimaysteen weerarkii toddobadii oktoobar waxaa loogu yeero maxkamadda dembiyada adduunka oo soo saartay waaran lagu soo xidhayo amiirka imaarada islaamiga afghanistan sheekh mulla haybatullaahi akhunsadah iyo qaadiga guud ee imaarada iyo xukuumadda islaamiga ah ee kaabul oo gaashaanka u daruurtay qaraarkaasi jawaasiis ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka oo lagu daadiyey xadka u dhexeeya qidaaca khaza iyo masar iyo xukuumadda washington oo sheegtay inay kormeerayaan heshiiska muqaawamada iyo sahaynada maalmo uun kadib markii trump uu la wareegay xafiiska aqalka cad xukuumadda washington oo joojisay kaalmadii ay ku bixin jirtay arrimaha dibadda kadib riditaankii nidaamka bashaar al asad horumar dhanka ganacsiga ah oo laga dareemayo magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa
حي الله بيكم حي الله حي الله حي الله حي الله حي الله الشباب حي الله.
kadib munaasabad weyn oo maanta ka dhacday waqooyiga magaalada khaza ayey kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay ku wareejiyeen ilaa afar ka tirsan maxaabiista sahaynada ee lagu soo qabtay howlgalkii duufaanta al aqsa toddobadii oktoobar kumanaan ka mid a askarta muqaawamada qaybahooda kala duwan ee shacabka reer khaza ayaa ka soo qayb galay munaasabadda maxaabiis wareejinta ah oo ka dhacday fagaaraha filistiin oo ku yaalla waqooyiga qidaaca fagaarahan ayaana nasiib u yeeshay inuu martigeliyey dagaaladii ugu cuslaa ee yuhuudda iyo muslimiinta dhex maray shan iyo tobankii bil ee lasoo dhaafay halka maanta uu martigeliyey wareejinta maxaabiista cadowga kadib markii netanyahu uu ku fashilmay in xoog uu ku soo furto shacabka reer khaza oo wejiyadoodu ay ka muuqato guusha ay xaqiijiyeen ayaa soo xaadiray iyaga oo salaan iyo hambalyo isugu daray wiilashooda muqaawamada ee u taagan difaaca guud ahaan dhulka filistiin waxayna sawirada iyo muuqaalada laga dheehan karay isku duubnidooda kooxaha muqaawamada ayaa la soo baxay hal abuur warbaahineed oo aan horey loo arag niyaddana ka jebiyey dadka sahaynada ah muuqaalada iyo sawirada laga soo qaadaya waqooyiga khaza ayaana maanta muujinayay in cadowga uusan waxba ka faa'iidin duulaankii uu soo qaaday shacabka reer khazana aysan u muuqan kuwa dagaal ka soo baxay saacada sugitaanah kadib waxaa goobta muqaawamadu ay ku saxiixeen heshiiska wareejinta afarta maxaabiista ah kuwaasoo ay ugu soo labiseen dareeska ciidanka sawirada iyo muuqaalada ay warbaahinnada maxaabiista ay ka soo gudbinayeen ayaana muujinayay sida kooxaha waxiska cabinta falastiiniyiinta ay ugu dadaaleen ilaalinta maxaabiista cadowga jismi ahaan iyo caafimaad ahaan intaba iyaga oo dhoolo caddaynaya una muuqda kuwa u hilow qaba kana mahadcelinaya dhaqannadii wanaagsanaa ee lagula dhaqmay ayaa lagu wareejiyey hay-adda saliibka caas kooxaha muqaawamada filistiin ayaa xilliga ay wareejinayeen afarta maxaabiista ah waxay hareerahooda ay dhigeen askar gaar ah oo ka tirsan ciidankooda kuwaas oo loogu soo labisay darees mid ah islamarkaana watay hubkii ay ku soo qaniimaysteen howlgalkii duufaanta alaqsa ee lagu soo qabtay isla maxaabiistaani telefishinka laba iyo tobanaad ee sahaynada ayaa sheegay in camaliyadda wareejinta maxaabiistaani ay goobjoog u ahaayeen islamarkaana ay la socdeen taliyaha guud ee ciidanka iyo kan hay-adda sirdoonka ee shabaag kuwaas oo ka daawanayay shaashadaha warbaahinta qaabka ay maxaabiistooda u soo wareejinayaan kooxaha muqaawamada afarta maxbuus ee maanta la sii daayey ayay muqaawamadu ku bedesheen ilaa laba boqoloo maxbuus kuwaas oo boqol kow iyo labaatan ka mida ay ku xukunaayeen xabsi daa'in halka inta soo hartay oo ah toddobaatan iyo sagaal kale ay ku xukunaayeen xabsiga dhaadheer daqiiqada kadib markii muqaawamadu ay wareejiyeen maxaabiista ayuu cadowgu sheegay in gacantooda ay soo gaareen kuna sii wajahan yihiin deegaanada ay ixtilaalka ku haystaan afhayeenka guud ee ciidanka sahaynada deni hagaari sheegay isagoo caraysan in kooxaha muqaawamada aysan si rasmi ah heshiiska u fulin intaana ku diray in dagaalka ay sii wadi doonaan balse ay ku taagan yihiin hadafkooda ah in maxaabiista ay soo celiyaan hagaari ayaa u muuqday mid si aadaha kaga cadhooday dhoolatuskii kooxaha muqaawamada filistiin ay sameeyeen maadaama dhanka kale ay ku fashilmeen sahaynada inay xaqiijiyeen hadafkoodii ahaa in xoog ay ku soo furtaan asaradooda dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin ayaa maxaabiista loo sii daynayo waxay u badan yihiin saraakiil ka tirsan kuwaas oo ka soo jeeda qidaaca kaza iyo daanta galbeed waxaana lagu wadaa in labada boqol la sii daayo inta aan caawa la gaarin tani ayaa ah madashii labaad oo kooxaha muqaawamada filistiin ay ku wareejiyaan maxaabiis ka tirsan sahaynada ee lagu soo qabtay weerarkii toddobadii oktoobar toddobaadkii lasoo dhaafay ayayna sidoo kale wareejiyeen ilaa laba maxbuus ah heshiiska oo marxaladiisa koowaad uu soconayo muddo afartan iyo laba maalin ah ayaana lagu wadaa in dhinacyadu ay isku dhaafsadaan maxaabiis aad u fara badan
لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyoom qaybihiisii horena waan isla maraynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeysay ishtishaadka laba faaris oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratalcarab kuwaas oo ku shahiiday duqayn fulaynimo oo dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay ka fulisay wilaayada shabwa haddaba bayaankan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay allah ha ka aqbala labada faaris hana dedejiya guusha islaamka iftitaaxyada bayaanka kadib ayaana lagu yidhi waxaayna soo gaaray warka istishaadka laba faaris oo ka tirsan fursaanta ummadda sharafta leh ee ka jihaada dhulka jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam dhulka islaamka iyo jihaadka kadib nolol sharaf leh oo ay ku qaateen jidka dhiiranaanta iyo nafurnimada fagaarayaasha guusha iyo shahaadada iyo ku sabridda duruufaha imtixaanka iyo dhibaatooyinka allah ha ka aqbala sheekha mujaahidka muhaajirka muraabidka hogaamiyaha ah maxamed bin saalix almuqyi oo loo garan og yahay abicali addeysi iyo saaxiibkiisii ku wehelinayay jidka jihaadka walaalkeenna hogaamiyaha mujaahidka ah iyo ansaariga daacadda ah camaar bin saalix bin maxamed alcawlaqi oo loo garan og yahay abisaalix addiweli waxaan allah uga mahadcelinaynaa in waddada jihaadka ay weli si joogto ah u diiwaangelinayso in ummaddan aysan dhiman oo ay weli hurayso wiilasheeda kuwa ugu qaalisan si kor loogu qaado kelimadda allah sharcigana loo hirgeliyo iyo in la iska caabiyo shirqoollada iyo isbahaysiga gaalada allah ha aqbala shahaadada shuhadadeenna darajadoodana ha saramariyo hana geeya jannatulfirdows hana kulmiyo iyaga iyo shuhadadii ka horraysay waxaan halkan uga diraynaa tacsi tiiraanyan leh iyo hambalyo isku dheehan qoyska labada shahiid hoggaanka jihaadka jasiiratul carab dhammaan mujaahidiinta caalamka iyo muslim kasta oo ka damqanaya dhibaatooyinka ummaddiisa kuna dadaalaya in sharciga allaah uu mar kale noqdo midka kownka lagu maamulayo jidkan waxaa lagu xardhay dhiiggeenna si diinta ay u saramarto loogana hortagay in gaal uu nijaaseeyo dhul muslim ah ama uu uga xanibo muslimiinta in ay caabudaan rabbigooda iyagoo xor ah oo sharaf leh si aan u ogaanno derajada sharafta leh ee labadan faris waxaa muhiim ah in la xuso in bartilmaameedsigoodii uusan ka dhicin goob dagaal oo la isaga hor yimid balse uu ahaa duqayn fulaynimo oo ay fulisay awood weyn oo caalami taasoo adeegsatay nidaam dhammaystiran si ay u dabagasho uguna desho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wilaayada shabwah ayaana martigelisay halgan nafur oo cusub oo ay ku shahiideen laba geese oo ka tirsan geesyada islaamka kuwaas oo laf dhown gashay ku noqday dowlado waaweyn iyo isbahaysyo gaala oo wax magarata ah sidaas ayuuna u socdaa loolanka waxaana aragnaa isbahaysi dhan oo awooddiisa isugu geeyey sidii uula dagaalami lahaa laba rag oo muslimiin ah kuwaas oo riyadoodu ay ahayd in lagu dilo jidka allaah sidaa ayaana geedka jihaadka lagu waraabinayaa oo uu ku xoogaysanayaa hooska sharciga allaahna uu ku gaarsiinayaa dhulka oo dhan sidaas ayaana dhabbaha ay ku baxeen labadan shahiid aan u rajaynaynaa inay qaadi doonaan kolonyooyinka jihaadka weliba si isdabajoog ah jiilba jiilka ka dambeeya ayuu ka dhexlayaa waajibaadka midnimada diyaargarowga iyo oofinta ballanta jihaadka inta aan nool nahay sida ansaarta iyo muhaajiriintuba ay u xambaareen bilowgii islaamka si daacadnimo iyo xilkasnimo leh walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamul yowm qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa waxaa loogu yeero maxkamadda dembiyada adduunka ayaa soo saartay waaran lagu soo xidhayo hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan qaraarkan ayaa dhigaya in xabsiga loo taxaabo sheekh mulla hibatullaahi akhunsadah amiirka guud ee imaarada islaamiga ah iyo sidoo kale qaadiga guud ee imaarada sheekh cabdulxakiim xaqaani waxayna ku eedeeyeen inay ku kaceen waxay ugu yeereen falal ka dhan ah bini'aadanimada wasaaradda arrimaha dibadda imaarada islaamiga afghanistan ayaa durba soo saartay bayaan jawaab ah waxayna gaashaanka ugu daruurtay qaraarkaas iyadoo sheegtay inuu yahay mid ay riixayaan dana siyaasadeed xukuumadda islaamiga ee kaabul ayaa sheegtay in qaraarkaas uu yahay waxba kama jiraan maxkamaddan sheegata inay qaaddo dembiyada caalamiga ahna aysan cadaalad ku dhisnayn iyadoo taa beddelkeeda ugu baaqday in haddii ay ka run sheegayso qaraaraadkeeda ay soo xirto madaxda ameerikaanka ah ee ka dambeeyey dagaalkii afghanistan ee socday labaatankii sane ee lasoo dhaafay qaraarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay haddala kulkulul ay warbaahinta isku marinayeen xukuumadda islaamiga ah ee kaabul iyo tan washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaana maalmo ka hor waxauu warbaahinta ka sheegay inay jarayaan gargaarka ay siiyaan afghanistan taas oo imaarada islaamiga afghanistan ay ku tilmaamtay waxba kama jiraan sidoo kale trump ayaana codsaday in xarakada daalibaan ay soo celiso hub ku kacaya toddoba bilyan oo dollar ee ay la wareegtay markii ciidamada saliibiyiinta ay isaga insixaabayeen dalkaasi waxay sidoo kale xiisaddan imaanaysaa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay imaarada islaamiga afghanistan iyo dowladda saliibiyadda ee maraykanka uu dhex maray heshiis maxaabiis isdhaafsi oo lagu sii daayey mid ka mid ah maxaabiista imaarada oo muddo ku dhow labaatan sanno ku xirnaa xabsiyada ku yaalla gudaha maraykanka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa maamulka gumaystaha yuhuudda oo qorsheynaya in hub kala duwan uu ku wareejiyo dowladda yukrain ee uu loolanka xoogani kala dhexeeya ruushka sida uu daabacay jornaalka kiyev bost maamulka sahaynada ayaa doonaya in yukrain uu u gacangeliyo hub kala duwan oo ay kala wareegeen ururka shiiciga ah ee isugu yeera xisbullah kaasoo isugu jira noocyo kala duwan oo loogu talagalay fagaarayaasha dagaalkan casriga waxaa xusid mudan in hubkan yuhuudda ay doonayaan in kiyef ay siiyaan ay asal ahaan soo saartay xukuumadda moscow iyadoo ku wareejisay iiraan iiraanna ay sidaa ugu sii gudbisay ururkan isugu yeera xisbullah ee iyada hoos yimaada sida ay shaacisay safaaradda yukrain ee tel abiib go'aankan ayaa yimid kadib kulan uu safiirka yukrain la yeeshay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda yuhuudda waxaa dhanka kale lagu warramayaa in kiyef ay middan uga dhigan tahay fursad dahabi ah maadaama hubkan ay ku jiraan kuwa dhaqaale ahaan ku fadhiya qiimo sare waxaa dhanka kale lagu warramayaa in yukrain ay doonayso in hubka ruushka ay wax badan ka barato sida habsamayskiisa iyo xaddiga kiimiko ee ku jirta qoryaha qaar taasoo ah tallaabo kale oo ay xukuumadda kiyef horumarin ballaaran ugu samayn karto hubkeeda kala duwan ugana dhigi karta kuwa xilli walba loo babacdhigi karo kuwa moscow sirdoonka maraykanka oo la sheegay inuu ka howlgalayo marinada isku xidha khaza iyo masar xilli maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin ay ku jiraan xabad joojin socota tan iyo sagaaliyo tobankii bishan aynu ku guda jirna ee januari waa qodob kale oo aan maanta isdultaag ugu samayn doonno xubinta sida ay daabaceen joornaalada new york times iyo kan sahaynada ee waalla shirkada amni oo maraykan ah ayaa lagu warramayaa in ay ka howlgalayaan waayahan dambe marinada isku xidha khaza iyo masar iyadoo ujeedka halkaa ay u joogaan lagu sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa guud ee halkaas gelitaan iyo bixitaan intuba waxyaabaha sirdoonka maraykanka uu sida gaarka ah halkaas ugu sugan yahay ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin ka hortagga iskuday kasta oo la doonayo in hub lagu geliyo gudaha marinka inta lagu guda jiro heshiiska xabad joojineed ee khaza ee ka kooban ilaa saddexda weji maamulka yuhuudda iyo maraykanka ayaa ka baqanaya in halkan ay ka gudbaan hub kala duwan oo gaara gacanta kooxaha muqaawamadda filistiin maadaama xilli kasta filasho ay ugu jiraan gaaladu buritaanka heshiiskan sidaasina ay sahaynada uga baqayaan in gudaha marinka mar kale ay ku wajahaan jaxiimo hor leh oo lagu feenta ciidankooda aan markan eegna warbixin ay inta badan daabacayeen jariiradaha ka soo baxa qaaradda aasiya sida the times of indiya iyo kuwo kale oo dhowr ah taasoo ka hadlaysa xanuunka h m b v oo sii faafaya khatartiisuna ay sii gaaraysa marba marka ka dambaysa dalal hor leh waxaa weli sii fidaya fayraskan layaanka ah oo ka soo askumay gudaha dalka shiinaha kaasoo durbadiiba dilay boqolaal ruux oo ka soo jeeda waddamo kala duwan haddana ay isbitaallada ku jiraan dadiyo tirabeel ah oo xaaladoodu ay u dhaxayso nolol iyo geeri waxaa hadda lagu warramayaa in caabuqan uu gaaray gudaha dalka ingiriiska isagoona durbadiiba soo ritay bukaanno fara badan suuragalnimada ah in uu sii faafo fayraskan h m b v ayaana gudaha dalka ingiriiska waxay hadda ka noqotay mid aad u sarraysa dhanka hindiya waddankan oo ka mid ah kuwii ugu horreeyey ee laga helay xanuunkan marka laga soo taga shiinaha uu ka soo bilowday ayaa hadda lagu warramayaa in faafitaan xowli ah uu ka dhex samaynayo gobollada karnaataka gujaraad maharashtara iyo taamillandu ayaa ka mid ah kuwa sida aadka ah looga helay xanuunkan h m b v dalal badan oo dhaca daafaha caalamka ayaa hadda waxay ka baqanayaan in mar kale ay wajahaan xaalad la mid ah midii covid sagaal iyo toban oo weli caalamka laga dareemaya saamayntii uu ku reebay weliba si gaar ahaaneed xagga dhaqaalaha maadaama ay musallafeen shirkado badan halka taa beddelkeedna ay faa'iideen ganacsiyada xagga online-ka ah markan iyo qodobka xiga iyo wargeeska bolotiko oo daabacay warbixin uu kaga hadlaya maraykanka oo si kama dambays ah u soo saaray war uu ku sheegayey in guud ahaanba uu joojiyey kaalmadii kala duwaneed ee uu sii jiray dowladaha caalamka sida uu shaaciyey xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marco robio xukuumadda cusub ee donald trump ayaa si rasmi ah u jartay kaalmadii dhaqaale ee ay siin jireen dowladaha caalamka oo ay yukrain ugu horrayso taasoo lagu warramaya in ay saamayn doonto xukuumado fara badan balse waxaa xusid mudan in maamulka yuhuudda iyo masar aysan ku jirin liiska kuwa uu maraykanku ka jaranayo dhaqaalaha waxayna sidaas ku noqonayaan kuwa keliya ee kaalmada dhaqaale iyo midda militari wixii hadda ka dambeeya ka sii heli doonaa dhanka xukuumadda washington tan iyo markii la calaymosaaray trump waxaa warbaahinta inteeda badan ku jiray arrinkan iyo in xukuumadda washington ay dowladaha caalamka ka jaranaysa dhaqaalaha balse sida hadda muuqata arrinkan waa uu soo gebagaboobay oo maraykanku warkiisa waa uu caddaystay isagoona sheegay in waxii hadda ka dambeeya aysan bixin doonin wax dhaqaale ah waxa uuna hadda waa cusub oo jahawareer ah u dilaacay xukuumado badan oo dabadhilifyo ahaa kuwaas oo maraykanka ka heli jiray sandareerta yar tusaalaha ugu dhow ayaana ah kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawiin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dambena waan isla soo gaarnay waatee magaalada ugu warshadaha badan caalamka islaamka sideese magaaladan u noqotay magaalada ugu warshadaha badan mandiqadda loo bixiya bariga dhexe waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dib u shaqo bilaabidda warshadaha magaalada xalab waxaana halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaarit cabduqaadir isbedelo kala duwan oo dhanka nolosha iyo bulshada laga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka suuriya halkaasoo muddooyinkii dambe ay ku qulqulayeen kuliyooyinka suuriyaanka dib uga soo noqonaya wadamadii ay dhowr iyo toban sano ka hor qaxa ku gaareen iyagoo markan muujinaya rabitaan la xidhiira in dalkooda ay tacbadaan si ka bedelan wadamada soo galootiga ee ajaanibta ay ku ahaayeen qulqulka dadka suuriyaanka dib ugu soo noqonaya guryahooda ee yimid kadib markii dalka suuriya bilo yar ka hor ay ka dhaceen isbedelo waaweyn oo kacdoonwadayaashu ay ku rideen nidaamkii nusayriga ee dalkaasi xukumayey suuriya waa mid ka mid ah wadamada afarta ee la isku yidhaahdo shaam waa dal leh taariikh dheer oo soo jireen ah waxaana jiritaanka dalkan loo celiyaa kumanaan sano ka hor islaamka waana dhul la deganaa oo martigeliyey xadaaraad kala duwan iyo sidoo kale ilbaxnimada islaamka uu soo gaaray xadaaradii shaam sida uu sheegayo sheekh cabdililaah oo daraaseeyey taariikhda dalkan islamarkaana in badan kusoo noolaa waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a xadaaraadkii ugu horeeyey adduunka horta suuriya waa dal waxaa weye qadiim ah oo xadaaraadkii adduunkan ugu horreeya baa lagu tiriya xadaaratu shaam sida xadaara misriya iyo ilbaxnimadii reer masar iyo xadaaradii hindiya iyo siin iyo griiga iyo waa dalfac weyn oo in badan soo jiray suuriya waa dhul macruufa oo taariikh dheer leh qabla islaam xataa taariikh yani kumanaan saro buu jiray magaalada dimashq oo maanta hadde caasimada suuriya ah yani wax shan kun oo sano ka badan intaan islaamku iman bay magaalo ahayd la degan yahay ka badanna waaba la sheegaa marka suuriya dul taariikhda cariiqa leh hore leh islaamkuna waa dalalkii u horreeyeen markii maaragtay nebigu geeriyooday sayiduna abubakarna uu qabtay khilaafada meelihii u horreeyey oo maaragtay ciidamadii faatixiintii u horreeyey qaarna waa kii u diray bilaad alfaris qaarna bilaad ashaam marka taasna waxay ka mid ahayd shaam waxay ka ahayd meelihii horreeyey islaamku uu qabsaday waxaa macrakadii yarmuug kadib muddo gaaban dimashik ayay ayay saxaabadu furteen oo islaamkii gacantii ay soo gashay wakhtigaa hore magaalooyin ay ka mid yihiin dimashq iyo xalab waxaa muddooyinkii u dambeeyey laga dareemayey horumaro aan dalkaasi laga soo calaamadeyn muddadii xukunka al asad waxaana hadda ay shacabku dareemayaan wax u eg nabadgelyo iyo sidoo kale inay heleen nolol ka wanaagsan wadcigii hore sida uu ahaa waxaan rajeynayaa suuriya inay kusoo noqoto sida saxda ah oo ay tahay in dadku ay u sinaadaan xuquuqda iyo waajibaadkooda iyadoo aan la isku xadgudbin sidaas waxaa yidhi cumar birimo oo kadib toban sano wax ka badan dib uga soo noqday noloshii qaxootinimada isagoona waqti xadirkan si nabadha ugu naaloonaya magaalada xalab ee uu kasoo jeedo dhanka kale waxaa bulshada muslimiinta ee ku dhaqan xalab iyo dimashik bilaabeen dadaal xoogan oo hadafkiisu yahay soo celinta dhaqdhaqaaqoodii xooganaa ee xagga ganacsiga iyo waxsoo saarka ee uu caanka ku yahay dalkaasi waxay u ooman yihiin oo ay ku haminayaan inay helaan nidaam islaami ah oo ku taageera dhisidda dalkooda iyo horumarintiisa si loo damaanad qaado xorriyadooda iyo sidoo kale mudnaanta ay leeyihiin nolosha xilligan ee buuxdhaafisa saadaalinta iyo feejignaanta waxaa dhanka kale sii dheer gocasho xanuun badan iyo xasuuso aan weli laabahooda ka goyn ahlusunnaha dib usoo camiraya deegaanadooda kuwaas oo ka kala imaanaya dalka dibaddiisa oo horey iyagoo barakaca si raxanraxana dalkooda uga guureen mu-ayid yaasji oo kasoo jeeda magaalada dimashik waxa uu leeyahay waxaan sanado badan ku nooleen cabsi xoogan oo joogto ah wuxuuna argagaxun uga imaanayay meel waliba cadaadisyadan waxay ahayn kuwo isdabajoog ah sida ciidamadii dowladda iyo kuwa sirdoonka oona cadaadinayay balse maanta waxaan si aada uga farxsanahay xaaladda farxadeed ee aan ku jirno iyo inay jirto fikrad ku aadan dib u dhiska dalka waxaana aanan rumaysan karin sida ixtiraamka leh ee ciidanka inagula dhaqmayaan waxaana farxad darteed isweydiiyaa dhabnimada waxa aan arkayo dhanka magaalada xalab oo ah xarunta ugu muhiimsan waxsoosaarka iyo xagga farsamada waxaa magaaladaasi laga soo calaamadieyay horumaro la taaban karo oo la xidhiira dhaqdhaqaaqyada xagga bulshada waxaa magaaladan ay caan ku tahay warshadaha iyo waxsoosaarka ganacsiga iyo sidoo kale beerashada si la mid ah inta badan magaalooyinka dalkaasi mid ka mid ah qidaacaadka ugu muhiimsan ee lasii dardargeliyey waxsoosaarkooda waa warshadaha dharka oo dhalinyaro badan oo dawaarlih ay ka shaqeeyaan
او انطبعت او كذا بترجع بتتوجه للخياطه بالخياطه ب- بيعيد ترتيبها للخياطه kani waa mid ka mid ah howlwadanada ka shaqeeya mid ka mid ah warshadaha dharka ee magaalada xalab waxa uu ka warbixinayaa maraaxiisha shaqooyinka iyo sida uu yahay waxsoosaarkooda
kadib markii dharka oo aanan diyaarsanayn laga soo dejiyo gaadiidka lana keeno baqaarada waxa ugu horeeya ee la sameeya ayaa ah in la kala saaro midabada qaababka ay leeyihiin iyo qeybaha ay ku yimaadaan kadib ayaa dharka la kala saarayaa iyadoo markan laga dhigayo kuba cadcad ah yacni waa howlgalka dharka lagu jarjarayo ka hor inta aanan la tulin waxaa si gaar ah loo soocaa darfaha shayga kaas ayaana ah howlgalka sida goonnida ah loogu sameeyo qurxinta iyo moodalka dharkaas midabaynta iyo noocyada ay tahay inay noqdaan dharka oo lagu qaabaynayo halkaasi markaas kadib dharka oo wada qaabaysan ayaa lasoo wada saarayaa miiska si loogu fidiyo mar qura halkaas ayayna ka bilowdaan howlaha farshaxanka iyo qurxintooda sidaas ayaana u shaqaynaa oo tolmada heerba heer kale ayaa lasii marsiiyaa iyada oo la qurxinayo oo la hagaajinaya dharka markii aan ka dhammaanno hawshan ayaa dharka oo idil u sii wareejinaa dhanka jamciyadda ambaleja taasoo ah mid qaabilsan feyraynta qaabayntooda iyo sidoo kale inay geliyaan kartoomada markii loo dhammaystira adeegyada u dambeeya waxaa iyaga oo kartoomaysan loo celiyaa xagga shixnadda iyo gaadiidka xamuulka qaada si dabcan loo dhoofiyo xubin kale oo ka mid ah dadka ka shaqeeya xaruntan oo qayb ka ah warshadaha dharka ee magaalada xalab ayaa ka warbixinaya caqabadihii haystay ka hor inta aan la ridin nidaamkii daaqiga ee bashaar al asad iyo horumarada xagga shaqada ay ku tallaabsanayaan waqti xaadirkan
اشتغل من أيام النظام البائد كان عندنا intii dalka uu xukumayey nidaamkii dhacay shaqadeennu ma aysan ahayn mid firfircoon sida maanta ay tahay oo kale laakiin kadib markii ay dhacday xorriyadda waxay tiradeenna noqotay mid ka badan ilaa kun qof oo shaqaale ah warshadeenna waxay furan tahay qiyaas ahaan labaatan sanno wax soo saarkeenna sannadlaha ah marka la qiimeeyo waxa uu xaddi ahaan noqdaa mid u dhexeeya afar boqol ilaa shan boqol oo xirmooyin dhar ah
waxaa kadib saddex iyo toban sano oo xiriir ah hadda magaalooyinka suuriya dib ugu soo laabanaya kumanaan qof oo u dhasha dalkaasi si ay noloshooda halkaas uga sii wataan aqoontooda iyo waxay khibrad ahna u geliyaan dalkooda iyo deegaanadooda kadib markii sanado badan ay kusoo qaateen qaxootiyada waa ka gadaal markii la riday nidaamkii mujrimka ee dadka muslimiinta ka dhigay kuwo la dilay kuwa xabsiga uu ku ciqaabo ay malaayiin ka barakacay guryahooda si ay nolol uga helaan dibadda
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabanay barnaamijka calamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فاحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى